hashiishka shiishada iyo taabuugu waa maandooriyaasha ugu badan khalligan saameeya nolosha dhallinyarada sida maanta lagu falanqeeyo dooday soo qabanqaabisay xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada qaybta liido waa halka ugu badan ee farta lagu goday taliyaha saldhigga qaybta bari dhame axmed baashane ayaa sheegay inay arkaan dembiyo waaweyn oo ka dhaca liido kadib dhallinyaro isticmaasho maandooriyaal gabdhaha waa lasoo wadaa waxaa leeyahay weliba dhalinyarada hadda waxaa noogu badan diyaas barada dibadda ka timid ama waxaan fududeys dhalinyarada hore ee joogay xishoodkooda waa badnaa hadda gabadha markii lala hadlo waxaa leeyahay balowd ma leedahay markii laisbarto balowd ma leedahay haddii salayn waa la baraa shisha dacbaa leeyahay anaa kaa dhiibeyna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto kabacdi waxaa ah inay ayada jirkeeda isticmaasho in gabdhihii ayadoo wada xaamilaha ay dhoobi yihiin xeebta liido annaga aan ka aruurinay qaar aan u dhiibnay maamo jawaahir oo keyralaasi nagala qayb qaadatay dhowr gabdhood aan u dhiibay oo mid kastay ku leedahay waa xaamila ahay meelaan ku dhalana ma leh waxay rabtaa xeebta inaan ku dhasho kabacdi cunugga badda lagu tuuro dembiyadaasaa ka dhalanaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi haddaad tiraa meeshaan iska dhaafna waxay ku leedahay ana jooskeyga faragashan haddii dembi ku dhacana saligii usoo ordaysaa marka waxyaala layaab kale ka mid tahay haddaad tiraad gurigaaga joog ilaahay ka baq waxay ku leedahay nin oo adiga mancaburinaysaa dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baashaas lacabo xeebta laydin la yimaado ilbaxnimo ay moodeen ma aha waxaan rabaa waalidiintu waxaan aaminsana in qaybka qayb ka mid yihiin ee arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan sababtoo gabadhaan lix saa xeebta layda fadhisa hooyadii aabiyada oo joogaan ma ogaan karaan ani ma aaminsani qaara intaa qabana hooyinkooda la hadalna ee waxay yidhahdaan anaa ku og ii siidaa gabadheyda bulshadii ka hadasha dooda dhammaantood waxay dul istaageen dhacdooyin xanuun badan jawaahir baarqab waxay khustay inay hadda gacanta ku hayaan dhallinyaro maandooriyaasha isticmaalo laga soo qabto xaabta liido qaarkoodna gacanta kula jira dembiye waaweyn kawaran gabadha intay dhashay ilmo labada habeenimo ama sideed saac habeenimo ayadoo biyaha kuridaysa la arkay haddii laga hadlana la leeyahay waxaa laga hadla wax qaldan suurtagal ma noqone badda doomaa lagu yimaadaa qadriga doomaa lagu keenaa waa la soo qabtaa waa raragteen waxaan rabnaa marka inaan uga maadiciniyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wareegtada uu soo saaray laakiin aan ku wajahnayn ciido keliya oo aan ka codsanayno wasaaradda amniga arrimaha gudaha dhammaan iyo muwaadiniinta soomaaliyeed in la wada qaato fikirka ah lix sac kadib qofka soconaya ilmo yara gabar yaro afariy toban jira oo liilo fadhida gabar yaro ashaniy toban jira oo liilo fadhida aqliga waaqaca ma qaadanaayo siyaasi ma aha amniga ma sugayso ciidan ma aha ma fahmi karna waxay u joogaan wda cabdulaahi oo barata cilmi nafsiga ayaa sheegtay inaan si saxa loo wajahin xaluuherista xaaladda taagan loona baahan yahay bulshadu inay istaagto dhibka maanta aan qabanayse halkaan aan joogno wuxuu yahay dhibka halkaan aan joogno waxay tahay in muqaadaraadkii uu wadanka kusoo saacideega ahaan magaalada muqdisho inta lagu arkay waxaa dhici karto inta aanan ka warqabin inay ka badan tahay laakiinse inta hadda la haayo in intaan oo qofku meeshaan fadhiso ay dhahaan guryaheena kasoo baxno waayo oo ogaano dhibka ka jiro muqaadaraadka dhinaciisa marka ugu horeyso marka waxaan isweydiin mudan haddii aan dhahno waxaan daaweyneynaa t v ama qaaxo maya qof qabo t v ama qaaxo haddii la yidhaahdo waa luu daaweyna oo cudurka laga daaweynayo ee qaaxada ahaa aan laga daaweyn ee laga daaweeyo madax xanuunka fiirsada waxaa la daaweynayaa waxaan ahayn wax qofka wixii uu qabay wax ka duwan marka haddii aan dhahno xal baan ku raadinaynaa muqaadaraadka kusoo saacidayo wadanka gaar ahaan cadaadiska waxaan saaraynaa waalidiintii ciyaalkii muqaadaraadka qaadanaya oo aanan ogeyn daryeelka ciidanka ay dadkan u baahan yihiin waxay u ekaanaysaa inaan daaweynayn daawo kala dheh in dadka la siinayo amase cadaadisa saaran
dhallinyarada dhigatay jaamacadaha qaarkood oo hadla ayaa qiray jiritaanka doodan
waxay la tahay dhallinyaradeenna soomaaliyeed waxa uu ku hayaa maandooriyuhu dhibaato fara badan meel walbay joogaan keliya waddanka gudihiisa maahan xitaa waddanka dibaddiisa isticmaalka shiishada iyo taabuuga muddooyinkii dambe gudaha dhallinyarada wuxuu ka ahaa mid ay aada u isticmaalaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho